Waxaa dib u bilowday dhismaha waddo laami ah oo laga hirgeliyay degmada Kaaraan taasoo isku xirta Muqdisho iyo deegaanka Ceel-Caddee ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waddada oo qaybteedii hore jay laga dhigay ayaa hadda la saarayaa laamiga ama daamurka madow waxaana dhismaheeda iska kaashanaya maamulka gobolka Banaadir iyo shirkado dhisme oo ay ganacsato Soomaaliyeed leeyihiin. Sheekh Xuseen oo ku hadlayay afka shirkadda Dhis oo ka qayb qaadanaysa dhismaha waddada ayaa ka hadlay sida ay shaqadu u socoto.
maanta waddadii Kaaraan oo aan bilownay muddo laba maalmood ka hore dhismee laamiga aan bilownay waddadaani waxay ka bilaabataa suuqa Kaaraan waddadaani waa laba iyo toban kiiloomitir oo laba seed ah oo kiibo oo soddon waddada guud ahaan waa soddon waana laba sayd sayd kasta marka waxa waaye toban ilaa mashabiyeediga oo laba dhinaca mashabiyeedi dhexay leedahay wakhtiga aan rabno inaan ku soo inaan shaqadaas ku qabanno waxaan rabnaa maadaama lagu jiro xilli roob inaan sida ugu dhaqsiyaha badan fayska koowaad ka gudubno fayska labaadna aan u gudubno wakhti dhawaan rabnaa haddii alla yidhaahdo qaar ka mid a shacabka degmada Kaaraan ah ee gobolka Banaadir ayaa dhankooda soo dhaweeyay dhismaha waddadan aad iyo aad aad u mahadsantihiin waa wax bulshada u baahneed waa wax laydinka sugaayey aad iyo aad aad u mahadsantihiin dowladdan allaha xoogeeyo iyo inta juhdi gelisay ilaahay idankiisa saasaan idin leenahay marka alxamdulilaahi mahaan lugtaynaan umar la'e hadda waa tanaa baabuur iska dhaafe lugtaynaan umar la'e okay waxaan u jeednaa mugga hadda in shaqa laga qabtay shaqada qurxoonaad qabateenaan arkaynaa marka annagana waxaa naga go'an dakhliga canshuurta dowladda inaan bixinno waddanka dala dhisoo la qurxiyo waa kalsoonida horumarka dhiirigelinta inkastoo aan jeclaa waddankayga oo ku faanaa horumar waxna u rajeynaa kaaraan waxaaraa sida maraykanka camilan dhisa laakiin dowladana waxaa u rajeynaa laami qurux badan kuwa dhisaan khayraalaas iyo kuwa soo abaabulin khayraalaas dhammaan ummadda alaa dhaafo gudoomiyaha degmada kaaraan ayaa sheegay dhankiisa in waddadani ay noqonayso midda ugu dheer ee magaalada muqdisho
gobolka banaadir gaar ahaan labada degmo gubadley iyo kaaraan waxayna u gudbaysaa gobolka shabeellada dhex waxay isku xidhaysaa gobolka shabeellada dhex iyo gobolka banaadir kaaraanay ka bilaabanay gubadley maray gobolka shabeellada dhexeena u gudbay insha allah waxaan rajaynaynaa kabanigan inay kabaniyaasha kale ay ku daya doonaan shaqada qurxoon oo wadyo dadka deriska oo guryahan waxaan fariin waxaan u diraynaa in waddada la quraxsado oo nalayntii iyo nadaafaddii laga qayb qaato